Maxkamadda Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa gacanta uga celisay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Buubaal Maxamuud Bayle gurigiisa oo si sharci darro ah looga haystay muddo ku dhow labaatan sannadood. Go'aanka maxkamadda waxay sheegtay inuu ahaa mid ku saleysan caddeymo sharci ah oo muujinaya in guriga si khasab ah isla markaana aan sharciga waafaqsanayn looga haystay muwaadinkan. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska garsoorka gobolka ayaa lagu xusay in xuquuqda lahaanshiyaha hantida gaarka ah ay tahay mid dastuuri ah lana ilaaliyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed. Buubaal Maxamuud Bayle oo si weyn uga mahadceliyay garsoorka iyo booliiska degmada Mahaday ayaa sheegay inuu si murugo leh u soo maray labaatan sannadood oo cadaalad darro ah isaga oo ku noolaa meel kiro ah iyo xaalado adag.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxkamadda Gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan u mahadcelinayaa oo muddo labaatan sano dhul iga maqnaay ii soo celisay. Waxaan kaloo mahadcelinaa taliyaha booliska Mahaday Salaamal Coosey oo mahadsan yahay Ilaahay naxariis.
Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Gurigiina nalaga heystay labaatan sano oo inoo soo celisay maxkamadda gobolka Shabeellaha Dhexe oo nagu soo celiyay taliyaha booliska oo degmada Mahaday Weyne Salaamal Coosey waa taliya jiro muraadkiisa Allaah sahlo labaatan sano ayaa gurigaana lagu gumaysahay ilaaha mahadiis haddana waxaan ku helnay taliyaha booliska madaxiisa salaamal coosey sidaasay nabadgelyo
Go'aanka maxkamadda waxaa si habsami leh u fuliyay taliyaha saldhigga booliiska degmada Mahaday Dhamme Suleymaan Cawsey kaasoo hogaamiyey howlgalka Nabadoon oo lagu wareejiyay gacan ku haynta guriga muwaadinka. Taliyaha ayaa xusay in booliisku hogaaminayo fulinta go'aamada garsoorka wuxuuna caddeeyey in aan la aqbali doonin cid si sharci darro ah u haysata hantida dadweyne ama gaar ah.
bismillaah maanta oo ay taariikhdu tahay lixyo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo labaatan iyo shanta waxaan u taaganaha halkan inaan fulino xukun ay soo saartay maxkamadda gobolka shabeellada dhexe sidoo kale anagoo fulinayno amarka taliyaha ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle waxaan dhulkiisa oo laga heystay muddo labaatan sano ee aan ku wareejinaynaa boobaal maxamuud beyle oo si xooga looga heystay gurigiisa muddo labaatan sano ah waddanka sharciga ka jira mana shaqaynayso in qof uu iska haysto guri in ka badan labaatan sano mana jirto ama mas-uul ahaw ama ahaw qof caadiya haddii xukun maxkamada lagu helo waa lagaa bixina cid looga hiweysanayana ma jirto sharciga maanta waxaan ku wareejinaynaa gurigiisa reer boobaal maxamuud bayle adeer la wareeg gurigaaga la wareeg gurigaaga maanta laga bilaabo oo waay adaa adaa iskale gurigaaga
dadka deegaanka iyo hay-adaha bulshada rayidka ayaa si diiran u soo dhoweeyey tallaabadani iyagoo ku tilmaamay inay tahay bilow cusub oo muujinaya in cadaaladdu ay weli shaqaynayso marka si dhab ah loo hirgeliyo